halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraadah iyo weliba qalbiqabuujin xoog leh wakhtigan ay dhibaatadu ku badan tahay dadka dunidan markiina ugu dambeysay waxay inoo joogtay zabuurka laba-iyo lixdanaad aayaddiisa sideedaad waxaanan ka hadlaynay in ciise yahay dhagaxa uu halkanna inoogu sheegayo daa'uud zabuurkani waa zabuur shakhsi ah baleeg iminka waxa uu leeyahay ilaah waa badbaadiyahayga ammaantayda xooggayga iyo magangalkayga waxaan markaa caaway ku bilaabaynaa maaddada ku saabsan guushii daa'uud ee rumaysadkiisa si bal aynu guushaasi wax uga ogaanno ayaannu eegaynaa zabuurka laba-iyo lixdanaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan hubaal dad gun ahu waa xumbo oo dad gob ahuna waa been markii la miisaamo way kor mari doonaan oo iyagu dhammaantood xumbo way ka fudud yihiin waxa uu iminka daa'uud soo ogaaday in dadka badankoodu aan la ysku hallayn karin waayo ma lahan aragti midaysan oo waa kuwo aan ku adkaysan waxa ay badanaa ka aaminsan yihiin wuxuu kaloo ogaaday dadka gobta ah sida axitofel inaan lagu kalsoonaan karin mana ahan kuwo la isku tiirin karo taasina waa tallaabada koowaad ee qofka masiixiga ahi uu maanka ku haysanayo maahan inaad dad ugu xirnaato cibaadaysiga ilaah kuwo badan oo ka mid a masiixiyiinta soo hanuunay ayaa waxa ay eegaan kuwo kale si markaa ay ficiladooda iyo daacadnimadooda ugu xidhaan cabsida uu ilaah ka cabsanayo isagu haddaba qofku ma ahan inuu qof kale wixii uu ilaah u samaynayo u eego oo uu yidhaahdo maadaama qofka caynkaasoo kalea uu yahay masiixi iima wanaagsana inaan masiixi noqdo waxaa markaa lagaa doonayaa in aad la timaaddo fikraddaada iyo ficiladaada adiga oo ku xiraanaya khibradaha noloshaadu ay marayso iyo sida ilaah kaaga samato bixiyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha dhibka badan ee hortaada imanaya maalinka maalin si markaa aad ilaah ugu soo dhowaato mase ahan aragtidaada ilaah in uu tashwiish geliyo qof kale haddaba daa'uud wuu garanayay weligiiba inaan qof la isku hadlayn karin markaana waxa uu rumaysaskiisii saartay ilaah waxa uu ku xirnaa dhagaxa aan la dhaqaajin karin waxaana uu imikana inoo sheegayaa inaynan isku hadlayn karaynin waxyaabaha baaba'aya sida hantida iyo maalka isaga oo taa ka hadlaya ayaa daa'uud waxa uu leeyahay sida ku qoran baalka toddoba boqol afar iyo afartan ee axdigii hore cutubka labiyo lixdanaad aayadda tobanaad oo leh dulmiga ha isku hadlaynina wax dhiciddana ha ku kibrina maal hadduu idiin batana qalbigiinna ha raacinina haddaba waxaad maqashaa wax ku saabsan waxa dadku ay ilaah ugu kalsoonaanayaan baryaha kan dambe daa'uud oo ka jawaabaya ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran baalka toddoba boqol shan iyo afartan ee axdigii hore cutubka laba iyo lixdanaad aayadda koob iyo tobnaad oo leh ilaah mar buu hadlay oo laba goor baan maqlay in ilaah xoogga iska leeyahay saaxiib waxaad ku kalsoonaanaysaa ilaah waayo waxa uu samayn karaa wax waliba ee awood ku xiran wuxuu kaloo leeyahay awoodoo dhan waxna uu samayn karaa wax waliba ee uu doonayo inuu sameeyo awooddu daa'uud lama jirto waxa uu ahaa boqor weyn oo ilaah baa ka dhigay boqor weyn haatanna waxa uu ka dhigay in uu ka cararo yeruusaalem oo haddii doonista ilaah ay tahay inaanu soo noqonin kuma soo noqon doono yeruusaalem iminkana waxa uu wax waliba ku wareejinayaa ilaah waayo isaga kelidii baa awoodi u sugnaatay ha yeeshee dunida kuwa awoodda doonaya ayaa wax waliba kharribay oo ilaa ay awood helaan mooyaane looma fadhiyo in nabad ay ka aslaaxiyaan deegaanadooda waxaa miinooyinka loo samaystay in awood iyo xukun lagu qabsado weliba hub kasta oo la isku dilo ayaa loo samaystay sidii xukun lagu qabsan lahaa ha yeeshee daa'uud waxa uu leeyahay markaad doonayso awoodda rasmiga ah wax kale oo wehliya ayaan soo saaray oo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda labayo tobnaad baalka toddoba boqol shan iyo afartan ee axdigii hore isla cutubka labayo lixdanaad oo weliba sayidow adigu naxariis baad leedahay waayo nin kasta waxaad ugu abaal guddaa sidii camaladiisu ahaayeen haddaba tan awoodda la socota waxa weeye naxariis oo daa'uud waxa uu leeyahay ilaahiisa awoodda badani waa mid weliba naxariis iyo wanaagba leh waxa uu wadaadkiisa dooq ahaa ku yidhi waxaad kursiga naxariista ku celisaa macbudka oo naxariis ilaah baan ka helayaa markii aad eegto kitaabka axdigii hore waxaad arkaysaa in naxariistu ay ahayd maado muuqata oo marnaba naxariis la-aanteed waxba ma hirgaleen daa'uud ilaah buu niyaddiisa kor ugu qaaday oo waxa uu leeyahay rabbiyow adigu waxaad tahay badbaadadayda iyo dhagaxayga weyn waxaa markaa loo baahan yahay in ilaah wax waliba ee niyadihiinna ku jira loo hor keeno sidii daa'uud oo kale yaanay idinla noqon ficillo wanaagsan oo aad horay u samaysateen in aad ku baxsanaysaan oo uu ilaah xusuusnaanayo waxaad had iyo goorba u baahan tihiin naxariistiisa iyo jacaylkiisa waxaana kitaabka quduuska ahi inoogu qoran ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayaa uu siiyey wiilkiisa keliya in mad kasta oo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda waxaan markaa dhegaystayaal haatanna soo gaarnay zabuurka saddex iyo lixdanaad mawduuca zabuurkani ayaa waxa uu noqonayaa haraadka loo qabo biyaha nolosha waana zabuur daa'uud u tiriyey madaxdii mustikiistayaasha markii uu joogay cidlada yahuudiya waa zabuur lagu soo dhacayo calacalaha oo weliba lagu dhayayo boogaha oo dhan waana gaarsada ama duubka dhaawacyada oo dhan waa caleen la saarayo halka dhaawaca ah si qofka uu degdeg ugu bogsado waa zabuur aan horay loo arag oo ku wanaagsan kiniisadda waxaana markaa uu ka hadlayaa haraadka dadku ay u qabaan biyaha nool haddaba kiniisadihii hore ayaa qaadi jiray zabuurkan mar waliba ee ay muxaadiro jirto oo jameecadu ay kulmaan waxaana ay had iyo goorba ku bilaabi jireen subaxda iyaga oo qaadaya zabuurkan saddex iyo labaatanaad zabuurkan waxaa lagu tiriyaa in uu yahay tafaasiil wanaagsan oo xagga malooyinka ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aynu idiin bilowno zabuurkan lixdan iyo saddexaad aayadaha hal i laba laba ayaa waxaa qoran sida tan ilaahow waxaa tahay ilaahay oo anna goor hore ayaan ku doondooni doonaa naftaydu adigay kuu ooman tahay jirkayguna aduu kuu xiisoodaa anuu joogo dhul engegan oo daal miirana oo aan biyo lahayn si aan u arko xooggaaga iyo ammaantaadaba aawadeed ayaan kaa fiiriyey meesha quduuska ah haddaba zabuurkan waa mid rumaysadka uu ka dhex muuqanayo haah haddaba ilaaha baaqiga ah waa mid aan la baari karin oo isagu waa abuuraha waana bixiyaha oo weliba waa aabbaha waana kii daa'uud uu doonayey ama doondoonayey daa'uud waxa uu garanayey waxa oonku uu ka macno yahay waxaana uu ku dhuuman jiray godadaa dheer oo u dhowaa badda mootan ama the dead sea waxaana ka mid ahaa godkii ama bohoshii weyneed ee caanka ahayd ee la ohan jiray godkii cadulaam halkaa waxaa ku badnaa dhulka oomanaha ah oo islamarkiiba haraad baa qabanaya qofka waayo qorraxdu aad bay u kulushahay waxaana uu dareemay daa'uud isla sida qof oomani biyo ugu haraado inuu isagu ilaah ugu haraadsan yahay miyaad dareemaysaa haraad kaa la mid ah oo aad ilaah u qabto saakay miyaad dareemaysaa haraad kaa la mid ah oo aad ilaah u qabto maanta war maxay inoo wanaagsanaan lahayd inaan ilaah aad iyo aad ugu haraadno si la mid a qof lamadegaanka ku lugaynaya haddaan horay idinku sii wadno zabuurkan gaaban ayaannu eegaynaa iminka cutubka lixdan iyo saddexaad aayadaha afar ilaa shan waxaana qoran sidatan sidaas daraaddeed waan kugu mahadnaqayaa intaan noolahay oo gacmahaygana kor baan ugu qaadi doonaa magacaaga aawadiis naftaydu waxa ay u dhargi doontaa sida mid dhuux iyo baruur uga dhargo oo afkayguna wuxuu kugu ammaani doonaa bushumo faraxsan daa'uud waxa uu leeyahay ilaah baan wehelnimo la yeelanayaa intii aan dad badan xafladu isku bari lahaa isagoo weli sii wata gabaygiisa ayaa daa'uud waxa uu leeyahay sida ku qoran zabuurka saddex iyo lixdanaad aayadaha lix ilaa toddoba sida tan kolkaan sariirtayda kugu soo xusuusto oon kaa fakaro habeenka markaan soo jeedo waayo waxaad ii ahayd caawimaad oo hooska baalashaada ayaan ku rayrayn doonaa daa'uud waxa uu ka fekeray ilaah oo had iyo goorba waxa uu ka fekeri jiray ilaah hadday noqon lahayd habeen iyo xitaa saqda dhexe markii uu jiifaba saaxiib in laga fakaro wanaagga rabbiga ayaa ka wanaagsan in maal badan la xisaabo haddii aan soo koobno zabuurkan saddex iyo lixdanaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda sideedaad waxaana qoran sida tan naftaydu adigay ku raacdaa oo gacantaada midigna way itiirisaa war maxay wanaagsanaan lahayd in nolosheenna oo dhan aannu isaga siinno zabuurkani waa mid qaayo weyn leh oo xamaasadii ay ku dheehan tahay waa zabuur aan la ismoogeysiin karin waana mid aan maalmahayaga aalaaba aan la qaadin waxa markaa aan loo qaadin anigu garan maayo haddaan markaa halkaa ku soo koobno zabuurkan saddex iyo lixdanaad ayaannu iminkana bilaabaynaa kan afar iyo lixdanaad ee kitaabka zabuurada waxaanan isla eegaynaa marka hore mowduuca uu ka hadlayo mowduuca uu ka hadlayaana waxa weeye in kuwa sharka lahi ay guulaysan karaan laakiin sida zabuurkani leeyahay ilaah baa iyaga xukumi doonaa zabuurkani waxa uu leeyahay taariikh baaxad weyn marka la eego noloshii daa'uud inkastoo aynaan marnaba cabiri karin wakhtiga uu qoray daa'uud iyo asbaabta loo qorayba waxyi ahaan waxa uu zabuurkani eegayaa mustaqbalka waa maalinta marka israa'iil ay soo gaari doonto wakhtiga dhibka weynu jiro oo kuwa ilaah ka cabsada ee ka hara israa'iil ayaa zabuurkan qaadi doona waxaa markaa laga yaabaa inaad qaarkiin isku leedihiin maalmaha dhibka weynu jiro reer binu israa'iil waxa ay qaadi doonaan zabuurada badan jawaabtuna waxay noqonaysaa hah oo zabuurada badan ayaa ay qaadi doonaan oo dadkuna way u baahnaan doonaan zabuuradahaas zabuurkan hoos ku qoran ayaa isna ka mida kuwa ugu muhiimsan oo aniga iyo adiguba aynu u baahannahay haddaan markii ugu horraysay soo xiganno zabuurka afar iyo lixdanaad ayaannu eegaynaa aayadaha hal ilaa laba baalka toddoba boqol shan iyo afartan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan ilaahow codkayga maqal markii aan kuu soo cawdo oo naftayda ka ilaali cadowga cabsidiisa oo iga qari talada qarsoon oo kuwa sharka ka shaqeeya iyo tira badnaanta xumaanfalayaasha mar kale daa'uud waxa uu ilaah weydiisanayaa inuu isqariyo daa'uud waxa uu ilaah weydiisanayaa oo kale codsi wakhti ka wakhti waxaa magangal uu ka dhigan jiray baryada ilaah waana tan keliya ee magangal inoo noqonaysa salaadda waa magangalka keliya ee ay helayaan israa'iil maalinta dhibka weynu bilowdo zabuurkan kooban waxa uu ku soo xirmayaa kalsoonidii daa'uud uu ilaah ka qabay ama ku qabay oo ilaahiisu waxa uu ahaa kan keliya haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka afar iyo lixdanaad aayadaha toddoba ilaa toban waxaana qoran sida tan laakiin ilaah waa toogan doonaa oo haddiiba iyaga waxaa dhaawici doona fallaadh sidaas daraaddeed waa la kufin doonaa iyaga oo carabkoodu col u yahay naftooda waxalla wixii iyaga arko oo dhammu way carari doonaan oo dadka oo dhammu way cabsan doonaan oo waxa ay sheegi doonaan shuqulka ilaah oo si caqliga ayaa ay uga fakiri doonaan waxa uu sameeyey kuwa xaqa ah waxa ay ku farxi doonaan rabbiga oo isaga ayaa ay isku hadlayn doonaan oo inta qalbigoodu qumman yahay oo dhammuna way faani doonaan markaan eegno dunida maanta ayaannu ku soo gunaanadaynaa go'aankayaga inaanay rajadeennu ku xirnaanaynin siyaasiyiinta iyo dagaal oogayaasha rajadeennu weliba kuma xirnaanayso kuwa cilmi sayniska baarbaara ugu dambayntoodu waxa uu ku dambaynayaa kuwa khasaaro waa inaannu samayno wixii daa'uud sameeyey iyo waxa ay tahay inay reer binu israa'iil sameeyaan mustaqbalka oo ah inay ilaah baadi goobaan ilaah waa rajadeenna maanta waxaa dhegaystayaal intaa ku soo ekaanaya zabuurkii gaabnaa ee afar iyo lixdanaad waxaana si dawaaliya idinku bilaabaynaa kan shan iyo lixdanaad iyo weliba kan lix iyo lixdanaad oo isku hal cashar ah waxaa mawduucu noqonaya haddaba qasiidooyinka marka wakhtigu uu dhammaado la qaadi doono zabuurkan waxa uu ku socdaa madaxdii muusikiistayaasha waa zabuur daa uu tiriyey waxaana loo yaqaanaa zabuuradaha soo celinta ama soo noqoshada sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddexaad aayadda koob iyo labaatanaad marka la leeyahay soo celinta wax waliba ayaan loo jeedin badbaado ha yeeshee waxaa jira qolyo rumaysan in wax waliba la soo celinayo wakhtiga dhammaadkiisa oo aanay jiri doonin qolo naar tegaysa waxaana kuwaasu ay masaalkooda ku dabaqaan aayadda koob iyo labaatanaad ee cutubka saddexaad ee kitaabka falimaha rasuullada maxaa haddaba loo jeedaa soo celinta wax waliba markii aad eegto hadallada rasuul boolo sida ku qoran warqadiisii reer filiboy cutubka saddexaad aayadda siddeedaad ayaa bawlos leeyahay wax waliba waxaan ku tirinayaa khasaare miyuu haddaba ula jeedaa wax waliba ee yaalla carshiga ilaah haddaba haddii aan idinka jawaabo bawlos khasaare ku tirin maayo wax waliba ee carshiga ilaah yaalla haddaba marka uu leeyahay wax waliba ayaa waxa macaaniga uu ku xirnaanayaa hadallada daba socda bal aynu idinku celinno aayaddii koob iyo labaatanaad ee cutubka saddexaad ee kitaabka falimaha rasuullada markaasoo uu lahaa kan ay waajibka tahay in samadu aqbasho tan iyo nebiyadiisii quduuska ahaa tan iyo bilowgii nebiyadu haddaba waxa ay ka hadlayeen soo celinta israa'iil laakiin arki maysid meel waxay ahaan looga hadlayo soo celinta daalumeenta kuwaasoo horay u dhintay ama nool ha yeeshee aan doonayn inay ciise masiix u yimaadaan marnaba iminkana waxaannu idiin bilaabaynaa xigashada zabuurkan shan iyo lixdanaad baalka toddoba boqol lix iyo afartan ee axdigii hore zabuurka lixdan iyo shanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan ilaahow ammaan baa siyoon kugu sugaysa oo nidarkana waa in adiga lagu oofiyo kaaga baryootanka maqlow dadka oo dhammu adigay kuu iman doonaan siyoon marka la leeyahay waa yeruusaalem eh ayaan loo jeedin yeruusaalemta samada ka soo degaysa sida ku qoran kitaabka muujinta ciise masiix ee yuxanaa loo muujiyey waxaa halkaa laynoogu sheegayaa meel ka mid a deegaanada dunidan waana yeruusaalemta maanta yeruusaalem waxa ay ku dultaallaa buur siyoon oo dhanka waqooyi ah daa'uud marka uu siyoon ka hadlayana goobtaas ayaa uu ula jeedaa waa buurta magaalada yeruusaalem ay qaybta ka tahay balse dhanka waqooyi ah haddaan horay idiinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka shan iyo lixdanaad aayadda afraad baalka toddoba boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa barakadaysan ninkii aad dowratid oo aad ka dhigto in uu kuu soo dhowaado inuu degganaado barxadahaaga waxaan ka dhargi doonaa wanaagga gurigaaga kaas oo ah meesha quduuska ah oo macbudkaaga haddaba maadaama ay yihiin dad la soo furtay ayay iyaga oo madiixaya caddaynayaan farxaddooda haddaan horay idinku sii wadno zabuurka shan iyo lixdanaad oo aynu weliba soo koobno ayaannu eegaynaa aayadaha sagaal ilaa saddex iyo toban waxaana qoran sida tan dhulka waad soo boqotaa oo waad biyaysaa oo aad baad u barwaaqaysaa webiga ilaahna biyaha ka buuxa waxaad iyaga siisaa hadhuudh markii aad dhulka sidaa u diyaarisay adigu beerta jeexjeexeeda aad baad u waraabisaa oo waxaad dejisaa jeexjeexa tuurahooda oo tiixtiix baad ku jilcisaa oo waxaa ka soo baxana waad barakadaysaa samada waxaad taaj uga dhigtaa wanaaggaaga oo waddooyinkaagana waxaa ka tifqa subag waxa ay ku tifqaan daaqa cidlada oo buuruhuna waxa ay guntadaan farxad berrimada daaqa waxa ay howadaan tirooyin erya ah dooxooyinkana waxaa qarya hadhuudh markaasay farxad la qayliyaan oo weliba gabyaan haddaba wax waliba way heesayaan maalintaas waa zabuur qurux badan oo wakhtiga zabaanka ah la qaadayo marka lamadegaanku uu magoolo oo dhulka oo dhaniba ubxiyo oo weliba doog wada qariyo oo meel walibana ay nabad tahay iminkana haddaan eegno zabuurka lix iyo lixdanaad oo isaguna qayb ka ah mawduuca zabuurka shan iyo lixdanaad ayaa waxa uu isna ku socdaa madaxdii muusikiisayaasha waana zabuur qhasiide ah oo aan la garanaynin qofkii qoray waxaase loo malaynayaa inuu daa'uud qoray zabuurkan laynooma sheegin wixii loo qoray iyo ciddii qortayba waana zabuur ilaah ammaana oo aad iyo aad ugu habboon xilliga ilaah la caabudayo haddaan haddaba idiin soo xiganno zabuurka lix iyo lixdanaad ayaannu ku bilaabaynaa aayadda sideedaad oo taa oo keliya ayaannu soo xiganaynaa waxaana aad ka heli kartaan baalka toddoba boqol toddobayo afartan ee axdigii hore oo leh dad yahow ilaaheenna ammaan ah oo codka ammaantiisana ha la maqlo aayaddan oo qura ayaannu zabuurkan lix iyo lixdanaad ku soo ekaynaynaa ama ku soo xiganaynaa aayaddan waxa ay tilmaamaysaa maalinta mustaqbalka ah marka israa'iil dhulka lagu soo celin doono yoxisqeel ayaa waxa uu inoo sheegayaa in maalintaas ay reer binu israa'iil bixin doonaan allabaryo maxaa haddaba lagu macnaynayaa taas macnuhu waxa uu noqonayaa isla sida ay yeeli jireen maalmihii axdigii hore taasoo tilmaamaysay imaanshaha masiixa oo mustaqbalkana waxa ay wax u bixin doonaan allabari gadaal u soo eegaya imaanshaha labaad ee masiixa haddaba wax waliba ee la loogo oo loo bixiyo allabaryada dembiga waxa uu eegayaa wanka ilaah oo qaadaya ciqaabta dunida sida uu rasuul yuxanaa inoogu qoray injiilkii uu isagu qoray ee la yidhaahdo injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka koowaad aayadda sagaal iyo labaatanaad iminkana waxaannu dhegaystayaal haddaan intaa ku ekayno cutubkii lix iyo lixdanaad idiin bilaabaynaa kan toddoba iyo lixdanaad ee kitaabka zabuurada waxaannu sida caadada ah ku bilaabaynaa zabuurkan mawduuca ugu horeeya waxaana weeye barakada iyo ammaanta maalmaha ugu dambeeya marka sabaanku uu dhammaado haddaba zabuurkan toddobiyo lixdanaad waxa uu ka mid yahay kuwa ugu gaagaaban ee inoogu qoran kitaabka zabuurada waxaana uu ka kooban yahay oo qura toddoba aayadood waxaa markaa anigu aan rumaysanahay tirsiga ku qoran qorniinka inuu macaanin weyn leeyahay laakiin waxaan kaloo rajaynayaa in adiguba aad taas rumaysan tahay tirsiga toddobada ayaa u muuqdaa inaanu ahayn tirsi isla eg waase mid dhammaystiran oo marka dhinaca kale laga eegana markii walaxi dhammaystiran tahay kaamilnimo kama foga zabuurkan waxa uu muujinayaa doonista kama dambaysta ah iyo danta ilaah ka leeyahay dunidan waa zabuur qaayo weyn leh oo wax ka sii sheegaya boqortooyada ilaahee masiixa waxaana dadka qaarkii ay ugu yeeraan in zabuurkanu yahay kan howladeennada masiixa ama sida aalaaba loo garanayo mishineeriyada waxa ay ugu yeedhaan zabuurkan inuu yahay mid la qaadi doono markii laga gudbo wakhtiga xisaabta ama dhibka weynu uu jiro waa markii uu zabanku dhammaado eh oo kiniisadduna ay dunida oo dhan soo hanuuniso maadaama ay sidaa tahay zabuurkan waa zabuur la odhan karo waa kan ay qaadi doonaan hawl wadannada masiixa haddaan markaa inta ku soo ekeyno caawa zabuurkan oo aannu idiin bilownay ayaannu habeen dambe halkii idinka sii wadi doonaa haatanse aynu wada dhegaysana qhasiido ay inoogu looqeeyaan culimad soomaaliya
adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin